asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada waa xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtida maanta ee dhinacyada badan taabata taasoo ah mid dadka wax fara badan tusisa wax fara badanna u sheegta teenan maantana waxa ayna leedahay sheekooyinkeennii nooca ahaa ayay qayb ka mid ah inooga sheekaynaysaa haddii ay baydmahayo ladnaantu waa shay qaali ah ladnaantu nolosha shay qaali ah ayay u tahay waa marka ladnaan laga hadlayo maxay ladnaantu nolosha shay qaali ah ugu tahay waxay ugu tahay haddii ay ku idmahay maahmaha waxaa jirtay aan xubnaheenna murtida maanta ku isticmaallo la dhihi jiray ladnaan baa laxlagaaxsho leh marka la ladan yahay xitaa idaha aad aragtee naasaha yanyan caana loo doonan maha marka la ladan yahay ee maaragtay guryaha xitaa magaaladu ay ladan yihiin biyaha caadiya tuubada ka socday dowladda soo dayso la cabi maha ee waxaa la dhihi ii soo gad biyihii shamlaan biyihii caadiga ahaa ee galeyshiya iyo wax iisoo qabo ayaa la dhihi waa ladnaanta ayaa keenaysa laakiin marka baahido ay taallo biyaha tuubadaa la cabahayaa rootigaa la gadanhayaa sidii boqorradii carbeed ee la dhahayey mid baa laga sheegahaya oo keegga may gataan mid baa wuxuu arkay dadka mudaharaadahaya markaasu wuxuu yidhi war dadkan maxay la mudaharaadahayaan saa la yidhi dadka ceeshkii baa ku kacay bahalshow sida mukaatiga oo ceesh la dhaho oo carabtu ay cunaan ayaa la yidhi ceeshkii ayaa ku kacay dadka macnaha ceeshkii waa qaaliyoobaa le markaasu haddii ceeshku qaaliyoobay haddii eebba idmahayo may keegga gataan caaqli xumadiisa maba oga keegga iyo ceeshka labadooda midka qaalisan in keeggu saddex jibaadh yahay ceeshkuna uu bahal yaro masaakiintu ay raashin ka dhigan kartoo raqiisa yahay taasuusan ogeyn marka ladnaantu waa shay qaali ah waana shay bili'aadanka meel sare noloshiisa kaga jirta haddii la waayo marka maxaa dhacaya waa la kala miirmahayaa see loo kala miirmahayaa waxaa kala miirmahaya geela iyo ragga iyo waxyaalaha adkaysiga leh oo dhan iyo xitaa adhiga riyaha qaarkii isku dar biciidka iyo goodirka iyo geriga iyo kuwa la midka ah abaarta waa ay u adkaysanhayaan laakiin waxaa jira qaybo aan abaarta u adkaysan karin waa kuwee waa kuwa kasoo bilow carruurta haweenka lo'da idaha waxaasoo dhan xanfalaydaa marka hore qaadaysa ilaan abaartu waa ay kala xoog badan taho waa loo kala hormaraa marka nin baa la weydiiyo waxaa la yidhi hebel oo hebel muxuu ka sheekaynhaya nin sheekaynhayuu arkay hebel oo sheekaynhaya oo ka sheekaynhaya haddii ilaahay idmahayo heero jabay oo abaartaasu intay ku habsatay dadkii tabarta yaraa iyo wixii tabarta yaraaba ay digada ka dhigtay kolkaasuu mahmahay oo wuxuu yidhi lo iyo haweenba ladnaantay ku roon yihiin buu yidhi lo iyo haweenba ladnaanta ayay ku roon yihiin buu yidhi waadna garanaysaao mar haddii lo iyo haweenku ladan yihiin dee raggii iyo ciddii la jirtayna waa ay ladan tahay mar haddii maxasta iyo maatada iyo hoyooyinkii ay caafimaad qabaan oo ladan yihiin de ragguna waa ladan yahay dhib ma haysto soo maa haa saasu u mahmaahaya dadka qaar baa markii lodii haweenka lasoo qaata moodi in haweenka la caayahay lama caayahaya mar haddii haweenkiiyo lodu ay ladan yihiin geeli waa kasii fiican yahay adhigii waa fiican yahay raggii waa dhaqan yahay weeye barwaaqadiibuu dadkii u wada yidhi oo meeshii u hoosaysay ayuu uga soo qabtay markaa waxa uu yidhi lo iyo haweenba ladnaantay ku fiican yihiin adduunkao dhan baa ladnaanta ku fiican laakiin labadaasu mar hadday ladan yihiin inta kalena waa ay ladan tahay weeyaan macnuhu haddaad aragta mahmaah ee isu keentay nin iyo geel dee kamayna tegin dadkii oo way wadaa haweenkiina waa la socdaan sababtoo ah xagee lagu kala hadhaya lo'dan iyo hadday ladan yihiin iyo haweenku dee raggiina waa ladan yahay barwaaqu ku jira waa kasii sarreeyaabay ka dhigan tahay mahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteennan murtida maanta idamka eebe waxaa la yidhi lafaha gurbi haragga ha soo bixe ama lafaha gurbi haraggu ha soo hadhe lafaha gurbi haraggu ha soo hadhe